بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaami ama dubista cajaladaha diinta alxuseini halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiiyo siddeetanaad ee tafsiirka qur'aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
sali allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam waxaynu ka bilaabaynaa suuradda sideed iyo labaatanaad waa suurat lqasas sidaynu horeba soo xusnay saddexdan suuradood way isku xigeen xagga nusuulka iyo soo degidda suurat shucaraa namli qasas mawduucay ka wada hadlayaanna saaad arkayso uu isku wada dhow yahay suuradda usuusha caqiidada iyo arkaanta lafdhabartawa iimaanka wanaagsan bay ka waramaysaa tawxiidka ilaahay iyo daliilada uu leeyahay warasuulu warisaala nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo diritaanka ilaahay uu soo diray xaqnimadiisa iyo albachu waannushuur khalqiga ilaahay uu soo noolaynaye waa abaal marin doono suuraddu waxa ay tilmaami doontaa sunnada ilaahay iyo dhacdooyinka taxanaha ahaa iyo ummadaha siduu ula dhaqmo qaar wanaagsan iyo qaar xunba laba qiso bay tusaale inagu siin doontaa labadaa qiso midi waxa ay tahy qiso in badan aada usoo noqnoqoto suuradaha horena aynu kusoo marayn nebi muuse walaalkii haaruun oo ilaahay u diray fircoon qisadaasi waxa ay tusaale u tahay dadka ku kibre ee ku awood sheegta alquwa waasulطaan waa tuqyaanu bilquwati waasulطaan kibir sababtiisu ay tahay awood maamul oo uu qofku helay iyo xoog ciidan marka duqyaanka natiijadiisu halka ay ku biyashubato way caddayn waa qisada fircoon qisada labaadna waxa weeye duqyaanun bilcilmi waasarwati waalmaal kibiruu qofku ku kibro aqoon iyo adduun bal iyadana gebagabadiisa halka ay noqonayso tusaale qisada qaaruun ayaa ilaahay uu nagu siin doonaa qisaska qur-aanka ee soo noqnoqonayaana maaha tikraar maxdiya ama soo noqnoqod faqad ahoon wax kale ku jirin maahe qiso waliba dheeraadkeedana way leeday cibradeeda iyo waayo araggeedana waa leedahay waayo aragtinimada ummadahaasi ay soo mareene ummaddaa la leeyahay ha kasbadeen suuradda qeybta hore qisadana ay ka warramaysaa caawa fircoon iyo nebi muuse ilaahay u diray qeybta dambena qaaruun bismi illaahi araxmaani araxiim waasiimiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi almubiin kitaabkii caddaa aayadihiisii weeye idaafada bayaaniyaa la yidhaahdaa waa aayaatun min alkitaabi almubiin kitaabkan iftiimaya wax walba dhigdhige kala saaray aayado ka mida wey suuraddani intay koobsatay mubiin waa ismi faacil yumkin an yakuuna min abana almucadda almucaddi wallaazim waa ficil markaa mucaddana noqon kara laazimna noqon karaa mubiin sidiisu u cad yahay haddii la idhaha ficilkaa laazima oo wax qarsoonii kuma jiraan laakiin qofkoo doona inuu ka faa'idaysto aada buu uga walaal bixi karaya xikmadda ku jirta mubiin waa mid wax caddaynaya oo ilaahay uu ku tilmaamay tibyaanan likulli shay dadna u ahay ciddii raacday qisadii baa ilaha u bilaabo rabbi waxau ihi natluu calayka waxaanu kugu dul akhriyaynaa min naba'i muusa wa fircawn nebi muuse iyo fircoon warkoodii bilxaqi ayaanu ku warkaasoo bilxaqi ahaaday baatil iyo beeni waa ka dheer tahaye warkani waxa uu ku sugan yahay xaq sheegiddiisuna waa xaq waxa kale oo xaqa in waktiga lagu sheego oo lagu soo gaadhsiiyo liqowmin yu'minuun dad rumaynaya ayaa loo warramaya loo sheegaya waayo kii aan rumaynayn cibro iyo cido iyo cashar macnaha wuxuu kala baxayaa ma jiro waxalla wuxuu ka faaidaysanaya waxyi qisada hab gebagabadeedii ah ayaa ilaahay xagga hore uu soo mariyey qaybtii gebagabada noqon lahayd ayaa xagga hore la soo mariyey xikmadduna waxa ay tahay si aada uga garataba xikmadda lagugu sheegayo qisada nuxurka lagala baxayo ee qisada lagu loo soo arooriyey halkana lagu sheegay ee loo iftiimiyey ayaa loo soo qadimay marka marka ka cadina waxa weeye fircawn wuxuu doonay ma hirgelin wuxuu ilaahay doonayna wuu fulay oo wuu socday marka dawaaqiidda iyo dadka kibre wax badan bay maleegaan wax badanna way doonaan ma socdee waxa ilaahay uu doonun baa socdaa adduunkanna ilaahay baa iska leh biyadihi almulku siduu u dhan yahay ina fircawna ka la yidhaahdaa calaa fi lard dhulkiibuu ku kibray ilaahay uu lahaa wa jacala ahlaha ciddii deganaydna wuxuu ka dhigay shiyacan qaybo yastadcifu wuxuu harawsanayaa daa'ifatan minhum qayb iyaga ka mid ah ayuu tamardaraystay oo uu tunjilaacsaday waa reer banu israa'iil yudabixu abna'ahum inamadoodu gowracaya dhegta dhiigga u daraya yaryara mujada ah wayastaxyii nisaa'ahum dumarkoodana waa daynaya wuu ka xishoonayaa maaha laakinahu yatrukuhunna fii qaydi alxayaa wuxuu kaga tegayaa nolosha wuu iska daynaya iyadoo runtii waxyaabaha ku jirana ay ka mid noqon karto dumar hadday tarmaan oo ay bataan oo raggii guursan lahaa la laayo oo la gowraco yaa guursanaya dee kuwa ka agdhow istaraatiijiyadiisa waxa ugu jirtay faraacinadu marna ha ku shaqaysteen marna addoomma ha ka dhigteen marna ha guursadeen dabeetana dumar dee ciddii markaa guursata ay u tarantaa unbay ku biirayaan marka kuwani iyagu wax waxyeelaya uma arkaynine wax waxna u taraya isla markaana iyagaba u tarmi kara ayuu arkay axmaqnimadiisii aafaadka ku dhacayna de hadduu fikiri lahaa wuxuu odhan lahaa muuse hadduu ku dilayo dee kollayba wuu ku dilayaayo dilkaa dadka laysaa waxba kaa tari maayo haddii aanu ku dilayninna dee kuma dilayo iska dah saa uma fikirayo labada xaalo midna dilkan ma keenan hadduu si caadi u fikiro innahu kaana min almufsidiin wuxuu ka mid ahaa buu ilahay yihi kuwa dhulbiiska ah sidaasaa ilahay uu tilmaamay dadka dawaaqiidda midhka laga dhaxla ee adduunyada ay kaga tegeene taariikhday reebeen waxa weeyaan raadka ah wajacala ahlahaa shiyacan yastadcifu daa'ifatan minhum ilaa aakhirihi ummaddii buu sa ummadda inay qaybiyaan waa qaybiya xukun qaacidada loo yaqaano weeye dadka in qolo walba meel yar lagu xidhoo edegya ah dabeetana qolo walba halkeeda laga helo dibigii caddaa iyo dibiga madooba kana mar la cuno kana mar dhakada lagu dhufto kana mar lasoo yaro saaro kan kale lagu dhufto saasa la wada waa qadiyadda uu isticmaalku ka duulayay caalamulislaami markii uu xidhxidhay ee xuduudahaad maanta arkaysa ee iyagu ay ku wada dagaalamayaan ee qolo waliba ay leedahay waa muqadas xadka iyo xeerka aynu leenahay in la ilaaliyo xuduuddeenna in la difaacaa waa muqadas diin ilaahay iyo dacwad iyo dan islaamtoona muqadas maaha dadka agtooda laakiin xadka isticmaalku dhiga waa muqadas marka waa qaybintii uu qaybiyey isticmaalku istiraatiijiyad dheer oo uu dhigay bahay oo ugu talagalay sidaasaad maanta arkaysa wadamada islaamka ama ha laydha afghanistan ama ciraaq maraykanka ninkii u qaabilsanaaye ciidamada dadka laayay maatidae xaaqay hogaaminayay kuwait baa jaa-isad siinaysa galabta kuwait waxay jaa-isad siinayaan ninkii dhakada ka goray ee b fifty two ku garacay ciraaq iyo maxaan ku dhahdaa afghanistan waa yastadcifu daa'ifatan minhum istidcaafkaasaa ka dhacay harawsigaasaa ka dhacay waa lagu hamaansanaya qolo walba halkeeda iyadoo joogto waxaa laleeyahay waxaan ku nidhaano maadiyeli laydhkaa cagaaran iyo laydhkaa cas baa loo shidaya warkuba intaasu ku dhan yahay alla waxau ihi innahu kaana min almufsidiin dhaqanka noocaas cidda ku dhaqmayseen ummad ururinayn een ilaahay ku xidhayn een diin u yeelayn een toosinaynin laakiin dadka saa u qaybinaya si uu hogaamin karo innahu kaana min almufsidiin wanuriidu buu ilahay ihi waxaanu doonaynaa an namunna inaanu galladaysanno cala aladiina istudcifuu kuwii la tamar daraystay fil ardi dhulka lagu tamar daraystay dhulka ilaahay kuwii lagu addoonsaday oo reer banu israa'iil inaanu gallad iyo barwaaqo iyo horumar iyo awood siinaa baanu doonaynaa wanajcalahum a'ima madaxna aanu ka dhigna buu ilahay kuwa hogaamiyaalaha halka fircoon uu ka talinaya u ka arrimiya wanajcalahum alwaarifiin kuwa dhaxla fircoon iyo wuxuu hayo inaanu ka dhigno wanumakina lahum aanu u hirgelinno fil ardi dhulka macnaa aanu u suuro gelinno hogaaminteeda tamkiintani aanu dejino weeye wanumakina lahum fi lard dhulka aanu dejinno maamulkiisa gacanta u gelinno taasaanu doonaynaa wanuriya buu ilahay yidhi inaanu tusinno aanu doonaynaa fircawna wa haamaana wa junuudahumaa fircoon iyo haamaan iyo collaalkooda inaanu tusinno aanu doonaynaa ما كانوا يحذرون وحي أي كفي تجنايين إيه منهم غير بنو إسرائيل حقه ذكاء هذا وحي أي كبقيين الهايان أرمى عدي دندشاي كصوب بحرا كي لفتي سينا عندها وصارنا بان دونين إباي الهو iyagu hadday waxaa dooneen oo waxa ay dooneen ilaahayna intanuu doonay keebaa hirgalay intuu ilaahay doonay ilaa hirgalay qolo waliba waa noocaa qaar waliba waxay doonayaan uu rabba siiyo waddadu ka baydhi doonaaye umuurta ilaahay baa iskale yuqallibuhaa kayfa yashaa marka bushaarayta ilaahay uu siinaya awliyadiisa inaanay quusanin laakiin diladooda ay kor u kacday iyo rajahooda waxaad arkaysaa erayga nuun baa soconaya wanuriidu an namunna wanajcalahum wanajcalahum wanumakina waa dhaabasho ilaahay oo wadiisa ku dhaaranaya tabaaraka watacaala ونري فرعون ويرى فرعون وهامان وجنودهما ينواجرتا فرعون وهامان يعلان كيس وحي أركي الضونا وحي كفية جنايين غير بنو إسرائيل حق وذكا هذا حي كفية جنايين اسكيل ألني أمركي دوتك اللينا إياه إنه كصبحو غير بنو إسرائيل مد فرعون ودادا كدوة كي لفتي إسرائيل هاي أيو تسيه ووحينا أبو لهي مرقات دبالك الربوح تلمامية sida dee awood daradooda ayaaba cashar lagaa siinayaaba kii uu ka feejignaa laftiisa sida loo tusiyo waa sidee waaba inuu isagu gacantiisaba kusoo koriyeyba kii uu ka cararayo dadka u leynaya dirtiibaaba loo dhiibayba markaasaa la waa kana isaga laftiisii kori maadaa yacrif muxuu garanaya maxaase uu wax ka ogyahay maxaase qayb uu ka garanaya waa kuu ka cararayo dadka u leynaya waa kan uu koriyey uu halkan soo gaadhsiiye waa nebi muuse وأوحينا إلى موسى بولاهي نوحا نوحيوني إلى أم موسى نبي موسى هو يدي أن أرجعيه تقفيه وحي قلنا وحي لنا وحي للهام ويسكوا فقصين جمهور المفسرين إن أنا النبي هين أنبياء إن أنا كمل هين لكن وحي قلني وملايكم با إلهي ودرا قلب قوة السيدان قارسيي أما إلهي با قلب قوة السيدان كو إلهامي كو أتكيي وأنا بصوصة المامة سامرار بضن تدك قاركود إني ملايك لها الشيء أما عمران بن حسين هذا أما كي برز كي قضية أقرعية كوي إلهي أوحى للشخصي موسى مركض مش فإذا خفت عليه كل كذو عبسة فألقيه في اليم بض كطور ولا تخافها عبسني ولا تحزنها مرغاني ولا تخافها عبسني نو بض أو كل عين كهفتها كبقا ولا تحزني همرغاني مقناشها إلمها يرى مجري وكان مقيني إنا رادوه إليك قال له حلوى نكوسو علين دونا أريقا استقوى نكوسو علين دونا وجاعلوهم من المرسلين رسوش إلهي أيا نكي لدونا موسى فصحت القرآن كي كمتهاي آه إن آياته ولهي سوء كان أهرم البضان لبا خبر يا لبا أمر يا لبا نهي يا لبا بشارة انت والله سوء كان لبا خبر باكو تره لبا ورق وأوحينا إلى أم موسى إيا فإذا خفت عليه ولبا وروي لبا أمرنا وكترا أن أرضعيه فألقيه لبا أرموذا لدي لينا وكترا ولا تخافي ولا تحزني لبا أرموذا لقب شارينا وكترا إنا رادوه إليك وجاعلوه فصحت القرآن كمتين لبا لا صدر أكواب قولا إنه لها إنتا سؤال رموت كوروريه فالتقطه بولهاي لوحا هنشيو قاضي وموسى ير آل فرعون با قاضي فرعون آل كيس علال كيف فراها بضنايا كالدد وناسها كيس وكمدها وشقين يي أيا بيها وبيغا نيل كسو قاضي ليكون لهم سوى قلنا قد عدوا وحزنا مدعالوا أه وأي كم رقودا محايو قاضين مركي أي قاضيين قاضي قارك يقرة عين لي ولك بيو قاضين يقول xaaskiisa iyo isagu inay ku indha qabowsadaan oo ubad laga dhigto taasay u qaadeen laakiin natiijadii maxay u dhacday dee sidan ilaahay ula doonayaba u dhacday iyagu ismay ogeyn ilmahan ee waxay u qaadeen waxaan ahayn baa law ka soo saaray marka arrinkay doonayaan inaanu soconaynin dadka mujrimiinta ee awoodda sheeganaya ku ilaahay doonaya uu soconayo gacmahooda lagu hirgelinayo taasuu nasku tilmaamay liyakuuna lahum caduwan waxasanan waxusnan waajir col iyo wuxuu noqon doonaa waxay ka murugoodaan inna fircawna wa haamaana wa junuudahuma fircoon iyo haamaan iyo colaalkoodu kaanuu khaati'iin kuwa gafsan bay ahaadeen marka fircoonun halkan lama sheegayo naska waxaad arkaysaa fircoon waxaa la raaciyay labada meeloodba haamaan oo wasiirkiisiia iyo junuuddiisa iyo colaalkiisa ayaa la raacinaya waayo junuudan iyo haamaankan iyo waxaani wuxuu ahaa wixii uu ku dhaadanayo ayuu ahaa ilaahay baa yihi fatawallaa biruknih waqaala saaxirun aw majnuun fatawallaa birukni isagoo awooddii uu cuskanayay ku tiirsan buu dhaqaajiyey oo xagga afka uga marooriyey muuse wuhi waa saaxir wa fircawna bilawtaad waa fircoonkii qodibada u saaxiibka waa qodimadii maamulkiisa dhidbaya colaalka ah waxaynu uga jeednaa mujrimka ama daaqiga cidda wax la hirgelinaysa ee ciidanka u ah ee taageerayaasha u ah ee dadka ugu hanjabaya ijraamka iyo ismiga iyo godobta iyana waa la mid ilahay agtiisa cinda allahi wa cinda annaas iyaguna waa la mid marka askar yaroo iska daciifa wahaa sidiisa un loo amrayay socon mayso wa junuudahumaa buu ilahay uu raaciyey wa qaalat imra'atu fircawna buu ilahay yidhi fircoon islaantiisii waxay tidhi wanaagsaneeda macruufka ahayd quratu caynin lii awliyada ilaahay baa ilaahay baa isu diraye quratu caynin indha qabowsi buu yahay muuse lii walak aniga iyo adigaba isheenaa ku qabowsan ee laa taqtuluuhu ha dilina ilmahan yare mujada ah waa laydinku sallida waxbaa dili jirteena kan halkii ha marinina ehelba ma lahe casaa an yanfacanaa inuu wax inagu talaa laga yaaba aw natakhidahu waladan ama ubad aynu ka dhigano walad ilma aynu ka dhigano wahum laa yashcuruun waqaaluu dalik wahum laa yashcuruun hadalkaa way yidhahdeen iyagoo ahaan waxba ogeyn haybka iyagoo waxba ka ogeyn laakiin ilaahay addoontan wuxuu qowlkan uga yeedhsiiyey waxa ay ahayd si ay uga bustayso kaa sharkiisa wamra'ata fircawn id qaalat rabi bni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqowmi alaalimiin weliyadaa ilaahaybeed aasiya imra'atu fircoon dumarka o dhanta ugu fadli badan be ilaahay baa markaas aada arkaysaa in uu dee addoonkiisa ka warhayo wanaagiisa iyo qiimihiisa marka uu addoonku ikhtiyaarkiisa ku qaato xaq ammaantiisana wuu leeyahy cidda mujrimka ah ee mufsidka ah ee uu ka agdhow yahayna kiiskiisa lagu qaadi maayo kol hadduu isagu ka beri noqdo wa asbaxa buu lahay marka dee sidiibaa uugu tegey iyagiibuu gacantoodii galay gurigii madaxtooyadaa la geeyey fircoon wa asbaxa wuxuu noqday fu-aadu ummi muusa muuse hooyadii qalbigeedii wuxuu noqday faariqankii haawanaya waa haawanaya waa madhan yahay muxuu ka madhan yahay culimada qaarkood way waalatay bay ku fasireen laakiin maya ee faariqan fikir wax kaloo dhan wax kaloo dhan kama fikirayo laakiin ilmihii bay ka fikiraysa hooyadee umusho markaa ilmaheedii yaraa dambarka waktigii uu canqartay kadibba laga qaaday oo layidhi haddana kii wax gowraci jiru gacanta ugu jira talo goormaa warkiisu soo yeedhiyo ma la gowracaya ka fikiraysa faariqan isagun bay ka fikiraysa inkaadat buu ilahay yihi waxay u dhawaatay latubdii bihi inay muujiso oy tidaa inankananaa dhalay ogaada lowlaa an rabadnaa calaa qalbiha haddaan haddaanaan qalbigeeda giijinin oo aanaan adkaynin laabdat bihi wey laabdat bihi way muujin lahay laakiin alleh ayaa adkeeyey oo dejiyey litakuuna min almu'miniin si ay dadka alla rumeeye ballanqaadka ilaahay ku kalsoon ay uga mid noqoto marka afkeeda iska xidhatay way iska aamustay way isxejisay wa qaalat liukhtihi waxa ay ku tihi walaashi walaashiyo dee iyada la joogta qusiihi baraadi qasa bimacnaa wuu raad guray wey waqasa calayhi alqasas warkiibuu u raad guray fairtada calaa aahaarihimaa qasasa qusiihi bal inankii baadi doonoo raad gur bay tidhi waxbaa la sheegay fabasurat bihi inantiibaa aragtay muuse can junubin can bucdin meel durugsan bay ka aragtay iyadoo halkaa kuwii aan loo dhowaan karayn ee duucasta badan isku xeeray halkaa ay gacmaha ku hahayaan oo warkiisa la sheeg sheegaya wahum laa yashcuruun iyagoon garanayn inay walaashii tahay maxay ka ogin balwaakaas walaashii baa raadinaysa oo arrinku halkan u marayaayo warkanay soo jeedinaysaa laa yacrifuun ilahnimona way sheeganayaan dacufa aalibu walmadluub wax ka itaal darani ma yaallo waxaramnaa calayhi almaraadica meeshay walaashani ka soo geli lahayd baa ilaahay u furay albaab waxaramnaa calayhi waxaanu ka mamnuucnay oonu ka afxidhnay almaraadica dumarkii wax jaqsiinaya min qablu horay intaana inantani u iman ka horna waxaa jiray dumarkii irmaanaa ee loo keenay layidhi ilmaha yar ha jaqsiiyeen ile markii ogeysiis lagu bixiyey layidhi madaxtooyada waxaa laga doonayaa dumar wax jaqsiiya guug baa lasoo yidhi waalkii ugu dhadharoonay way soo yaaceen dadki way soo urureen oo dar badan baa isu soo ururo mid walba afkaa loo saaray oo qif buu ka yidhi oo mid walba uu diiday waa kasii jeebsaday marka iyadii oo laleeyahy bal haddaba sidee la yeeli kan yar ee waladka laga dhiganayo ayay fursadda ka faa'idaysay fa qaalat waxay tidhi hal adullukum war ma idin tusiyaa calaa ahli beytin qoys yakfuluunahu idin xil qaadan lakum idinka wahum lahu naasixuun una danaynaya ilmaha yar wuxuu daneeyuu u baahan yahay wahum iyagu lahu ilmahan naasixuuna way u danaynaya mar qoyskaa maydin tusiyaa inta xil qaadan yarkan u daneeyo si wanaagsan u koriya walayl darantiina waa la rafaadsantihiin dee haa un weeye warku marka haddii dee islaantii loo keenay oo la jaqsiyeyna horay buu ka qabsaday ilaahay baa yidhi faradadnaahu ilaa ummi sidii ballanqaadkuba ahaa hooyadii baanu kusoo celinay nebi muuse yaroo mujo ah ayaa fircoon uu dhiibay hooyadii oo uu yihi bal islaan yahay iiha inan ka yeedhi ha koree wixii aada u baahantay annagaa kugu siin doonee kay taqara caynuhaa si isheedu ay u qabowsato ilmaheeda aragtidiisa ileen ishaa ku qabowsato ubadkee walaa taxsana aanay u murugoonin ilmahoo kaa maqani waa murugo badan yihi walitaclama si ay u ogaato ana wacda allaahi xaq ilaahay ballantiisu inay dhab tahay oo ay sugan tahay oo mid laga shakiya aanay hayn si ay u ogaato tii loo sii sheegay ee loogu bushaareeyey si ay tii u ogaato walaakina agarahum dadka intooda badani laa yaclamuun mase garanayaan ilaahay ballantiisa way qawadeenoo waxa gacantooda ku jira ama gacan bani aadam ayay ku kalsoon yihiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam asar waxaa kaga sugmay in uu yidhi qofka shaqo qabanaya iyadoo mushqaayad uu ku qabanayo ee ku qaadanayo ajrina ilaahay kaga doonaya waxa uu la mid yahay uu nebi muuse hooyadii ilmaheedii bay haysataa oo ay uba baahnayd ay doonaysay oo ay jaqsiinaysa adduunna waa lagu siinaya marka masalan qofka masaalixda caamka ah iyo danaha guud dadka uga shaqaynaya iyo umuurta caamka ah mushqaayadiisana iska qaadanaya iyo mushaharkiisa laakiin ummadda horumarinteeda iyo hagaajinteeda iyo maslaxadooda inuu xaqiijiyo u howlgelaya ee aan lahayn un adigu ka faa'iidayso labadaba wuu leeyahy ajri iyo adduunba arrinkiisii dabeed saasuu ku socday saasay wixii ay u baahnayd oo dhan ku qaadanaysay ilmaheediina ay u korsanaysay ilaahay baa sidaa isugu qoofalay weliga ilaahay markuu alla dartii u sabro ayaa loo hirgelinayaa wax badan oo dadku laba yaabaan walamaa balaqa buu ilaahay yidhi markii uu gaadhay muuse ashuddahu mudakarkiisi wastawaa ee uu isku tuntay markii uu noqday nin taabagal ah oo hanaqaad ah aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilma xukum iyo cilmi labadaada ilaahay baa siiyey xukumka iyo cilmigu waa xikmad iyo cilmi macnaha cilmi iyo dadka sidii ugu dhaqi lahaa ee ugu xukumi lahaa ee u gaadhsiin lahaa ee u fahamsiin lahaa waa basiira qofka daaciga ahee wanaagsan sida dee rusushoo kale basiira ilaahay uu siiyaa marka xikmad badan oo ah kitaabkii oo sidii la doonaya u qaaday iyo cilmi ilaahay uu kusoo dejiyey baa la siiyey wakadalika najdi lmuxsiniin samafalayaasha saasaanu abaalinaa baa ilahay uhi muuse keligii kuma ahee taariikh baa ilaahay u idin dhigay darisna uu idin siiye dadka rususha ku dayanaya ee manhajulambiyaa ambiyada iyo wadadoodii cidda haysa dadkaasi waa muxsiniine sidaasaa ilaahay u abaaliyaa ogaada wadakhala almadiinata baa ilahay uhi magaaladiibuu galay magaaladii la joogay ayuu galay markaa faraacinadu dee ay ka arriminayeen reer banu israa'iil oo mustadcafiin inay dhex joogeen calaa xiini khaslatin min ahliha wakti ehelkeedu halmaansan yihin calaa xiini khaslatin wakti la is-ilowsan yihin khafladoo min ahlihaa ka ahaat macnaa ehelkeedu wakti aanay feejignayn oo aanay aada u soo jeedin wakhtiyada had iyo jeer guryaha lagu xaroodoo kale ama ha lagu caweynayo ama ha la yaro seexdo ama bacda laga nasanayo waktigaasuu magaalada galay iyadoo kolleyba arrinkiisuna dee soo baxayoo sidii la moodayo uu noqon waayooo durba la raad gurayo oo ishu hayso ilaa nuurkiibaa ka soo bidhaamaya ilaahay maadaamuu siiye xukum iyo cilmi fawajada fiiha magaaladii wuxuu helay rajulayni yaqtatilaani laba nin oo dagaalamaya labadii baa lagu kala sheegay waxa ay yihiin haadaa min shiicatihi kani waa qoladiisa reer banu israa'iil wa haadaa min caduwi kanina cadowgiisuu ka mid yahay ilaan cadowga ilaahay waa cadowga mu'minka marka kanina waa qoladiisi kan kalena cadowga wuxuu ka mid yahay ilaahay iyo mu'miniintaba u cadowga ah ee faraacinada labadaasaa isrifaya faistakaafahu waxaa gargaar weydiistay alladii min shiicatihi kii qoladiisa ahaa istiqaasaduna waa qaylu ku dhuftay waxa uu leeyahay iga dhici cala aladii kiibuu ka gargaar weydiistay min caduwihi ka mid ahaa kii cadowga ka mid ahaa buu leeya war iga dhici ilaan waa hafranaya hadduu iska riixi lahaa wuxuu inuu ka daba yimaado ayuu ka baqayaa sidii ninka ninkii ninka legday ee dabeetana kii wax legdee sarreeyeyda ayaa uu ku yihi waad iga kici doontaa dabeedna waa ooyey war maxaa kaa oohinaya baa laysu adigan legdae kaba sarreeya markuu soo kacaan ka baqanayaabuu marka ninkani waa sidii oo kale oo dee soo kicidda ninkan iyo markuu meeshii la tago iyo dhugdhuglayaashiisii kolkuu ka ashkateeyo taasuu ka baqayaa nin habranayoon iska dhicin karayni wey muusena markii uu arkay ninkanuu xaalkii fahmay fawakazahu muusa muuse markaa wuu feedhay qofka muuminka ah ee qawigaa ilaahay agtiisa waanu ilaahay waanu ka jecel yahay waanu ka wanaagsan yahay ka daciifka ah darbadaa uu dhiibay buu markaa ku dhuftay wagsigu waa feedhkii wey faqadaa calayhi waa kaga tufay markaa uu kaga soo qaaday saasay ugu dhammaatay kii qibsiga ahaa muusena nin sahlan mu ahayne dee nin gaadhay buu ahaa malag inuu ilaahay isha ka soo rido malagii loo soo diray layidhi muuse nafta ka soo qaad buu isha ka soo riday si kastaba sababtu ha ahaatee culimada qaarkood waa kuwa idhaahda waa laga yaabaa inuu aanu malagii moodayn ama bilaa-idanba uugu soo galay kolleyba cudurdaarun baa dee jiray saasuu arrinkiisa u dhacay ninkaa uu khaarajiyey waxaanu ku soconayay fidrada wanaagsan iyo qofka muuminka ahay dareenka uu leeyahay oo qofka daciifka ah in aan lagu dhaafin kan raqaya hafaya qaala wuxuu markaa nebi muuse yidhi haadaa min camali shayaan dilka aan ninkan dilay waa shaydaanka camalkiisa innahu shaydaanku caduwun weeye mudilun mubiinun mudilun mid dadka ambiye weeye mubiinun cadaystay cadaawadiisa iyo ambintiisa oo aan qarsanaynin qaala markaa nebi muuse waxau ihi rabbi ilaahay inii dalamtu nafsii naftaydii waa dulmiyey mar haddaan kan dilay fakfir lii ii dhaaf fakafara lahu wuu dhaafay rabbi innahu huwa alkafuuru araxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariista marka cadowbaaba ilaahay uu ku tilmaamay wahaadaa min caduwi cadowga laftiisiibuu khaarajiyey haddana waxa uu tilmaamay inuu shaydaan camalkii yahay oo uu gafay oo istikfaar ayuu ilaahay ka weydiisay waxoo dhami waxay ku soo ururayaan dee caatifadii iyo cadhadii qabatay ayuu ninkan u feedhay oo u dilay fasaxse uma haysan oo waa loo fasixin oo si gaara dee cadow hala dila u haystay fasax guud laakiin fasax gaara oo kan isaga inuu gacan saaraanu haysan rusushana waxa laga yaaba inuu yar yahay dadka kale agtooda ku weyn agtooda wa kabaa'iru rajuli sagiiri sakaa'iru wa sakaa'iru rajuli lkabiiri kabaa'iru qofka yar gefka weyn ula yimaadaa wuu iska yari laakiin qofka weyn gefkiisa yari u weyn marka maadaama si gaara aan loogu fasixin wuxuu ku tariyey inay gefta qaala markaa nebi muuse waxau ihi rabbi ilaahaygiiow bimaa ancamta calay nicmada aada isiisay sababteeda anoo taa ka mahadnaqaya falanakuuna noqon maayo dahiiran lilmujrimiina dembiilayaasha mid u hiiliya ilaahw taasaynu iska ognahay buui mar hadduu qofku dembiilo yahay ilaahayo waad ii nicmaysee nicmadaada anoo ku mahadnaqaya mujrim uma hiilin doono ilaahayna wuxuuhi ummaddan markuu la hadlayay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum nnaar dadka daalimiinta iyo mujrimiinta ha garab siinin ama isku qolo ahaada ama isku dawlad ahaada ama isku jinsiyad ahaada ha garab siinin ee ka fogow haddii kale naarunbaa ku wada daadegaysa ballanqaadkaasuu bixinaya isagoo macnaha ku sii adag fircoon inaan u xeeban doonin inkastuu godob ka galay uma soo noqon doono fa asbaxa waxa uu ahaaday filmadiinati magaalada dhexdeeda khaa'ifan waa cabsanaya magaaladiina waa jooga yataraqabu waxa uu sugayaa maxaa dhici doona talow reer boqor ama kuwii madaxdii daalimiinta ahaa ayuu ilaan mid ka digay adiga arkay oo wadamada caalamka ku nool qaarkoodna haddii dad badan laga laayo safaaradahooda iyo dowladahooda iyo wasaaradahooda cidinama waraysato qaarkoodna haddii mid laga xidho iyo haddii mid laga dilo dhulkao dhami wuu dayaamaya sidee loo taabtay baa la leeyahy mid jinsiyadda iyada hayso mid iyagaa iska daayo marka arrintaa isagoo ogsoon buya taraqab wuxuu sugayaa talo maxaa soo yeedhi doona dhici doona faidaa waxaba soo baxay mar kale alladi istansharahu kii gargaarka weydiistay bilamsi shalayto ee lahaa iga dhici laftiisii ayaa yastasrikuhu maantana u qaylaya maantana wuu qaylayaa wuxuu leeya war muusow maantana maantana waa lay hayaae waa kanoo midbaa maantana isaarane bal igaga rid ayuu leeyahay muuse marka qaala lahu muusa markaa nebi muuse waxa uhi innaka adigu lagawiyun mubiin qaaf maahe waa kayn markaad ku dhawaaqaysa ama qur-aanka akhriyaysa innaka laqawiyun haddaad tidhaahdo dee macnihi uu xumaanaya mid xoog badan buu noqonaya laakiin innaka lagawiyun mubiin awi waxa aad tahay mid nacas nacasnimadiisuna aanay qarsoonayn maalin walba meel lagugu dhibayo ama shabakad xidhan baad iska gelaysaa maalin walba intuu kildhib madaxa la galo maalin walba ayuu soo qaylinaya laqawiyun mubiin waxay tilmaamaysaa qofka muminkaa laa yuldaqu lmu'minu min juxrin waaxidin maratayn buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka muminkii uu ka fariisan yahay maalin walba meel lagu dilayo lagu waxyeelaynayo lagu bahdilayo inuu maaragtay joogo saa darteed baa islaamku uu jideeyey hijrada qofkii mustadacafa caqiidadiisa iyo cibaadadiisa uxur noqon waayo dacwadiisa inuu iskaga tago ma ka adkaysan karayo ee dabeedna waa soo dhaqaatiyey markaa nebi muuse falamaa an araada kolkuu doonay nebi muuse an yabtisha inuu ku dhufto biladii huwa caduwun lahumaa kii labadoodaba cadow ahaa muuse iyo ninka reer banu israa'iilba kii cadowga u ahaa ee faraacinada ka mid ahaa markuu feerhkiisii caanka ahaa kula soo dhaqaaqay qaala wuxuu ihi marka yaa muusa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad i disho kamaa qatalta nafsan sidii aad qof u dishay bilamsi shalay shalay baad mid dishe maantana ma inaad i dishaad doonaysa maqaaladan culimmada qaarkood waxa ay leeyihiin ninka odhanaya waa kii uu doonaya muuse inuu feedho ee qibdiga ahaa faraacinada ka tirsanaad sirtanna waa laga yaabaa inuu ama kan uun ka helay ama cid kale uun ka helay dabeedna waxa uu leeyahy war shalaybaad mid dishay annaga ah maantana maanaad igu soo socota culimada qaarkoodna waxay leeyihin hadalkan kalihi waxa weeye kii uu doonayay nebi muuse inuu isaga laftiisaba uhiliyo ee reer banu israa'iil ka mid ahaa oo wuxuu fahmi waayey soo dhaqaaqii uu muuse soo dhaqaaqay inuu isaga ku wado feerka iyo inuu kakale ku wado waabuu baqday markaa dabeedna wuxuu is idhi arma adiga ay wax kaa soo gaadhaan darbadda muuseu ka baqday dabeetna waaba ka hadalkan yidhiba ee sirtana sii daayey aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsa bilamr war shalay baad mid dishe maanaad maantana ay dilaysa wuu ka baqday labada waa layihi in turiidu ma doonaysid ilaa an takuuna inaad noqoto jabbaaran fi lard ku dhulka isku weyneeya wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad noqoto min almuslixiina kuwa wax hagaajiya kuwa wax hagaajiya sidaasuu yihi labada mid kastaaba ha idhaahdee ninkii maqaaladaa yidhiba muuse waxa uu ku weeraray inuu dhulka isku weyneynayo iyo inaanu waxba hagaajinayn oo had iyo jeer dadka cadowga ahi qofka muslixa mufsid bay u yaqaanaan sidoodoo kale haddii uu dhaqdhaqaaq sameeyo ama cid madluuma uu doono inuu uhiiliyana waxay moodayaan inuu jabbaarnimadoodii iyo kibirkoodii qofkani wado cid kastoo ka hor timaadaa waxay u qaadanayaan sidooda inuu kibraye ma u qaadanayaan inuu cadaalad xaqiijinayo dabeedna kii kale laftiisa inuu khaarajiyey baa muuqanaysa ama uu kollayba ka dhiciyo u yaraan warkiisi dabeetana waa sii fiday wardoonkiina waa soo sheegeen darbadaha ninka geystee wacdarahan muujinaya inuu muuse yahay dabeetana shir baa laga galay maamulkii si ninkaa loo soo qabto wajaa-a waxaa yimi rajulun nin baa yimi min aqsa almadiinati magaalada xaggeeda shishuu ka yimi yascaa waa ordaya ninkani kol hadduu digniinta wado kol hadduu walaalkii oo la doonayo in waxyeelo la gaadhsiiyo la dilo uu u digayo wuxuu mutaystay in rujuuliye loo qiro oo ilaahay u idhaha rajul nin mudakaraa yimi meel fog buu ka yimi oo nin wahsanaya maaha muhiimadda arrinkuu qiimaynaya ninaa yar tallaabsanayoon qiimaynin xaajada maaha yascaa waa nin ordaya qaala yaa muusa wuxuu leeyahy muusow ina almala-a waar kuwii meeshan madaxda ka ahaa ee faraacinadii ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka si ay ku dilaan oo ay ku khaarajiyaan fakhruj iska bax innii laka anugu waxaanay adiga min annaasixiina kuwa kuu danaynaya ee kula talinaya arrinkaasaan kuu sheegay buuo sirtaa ayaan kusoo gaadhsiiyey ya'tamiruuna bika waa kuu tashanayaan wey oo ficilku siyaabo kala duwan buu usoo araraye macneyo kala duwan i'tamara wey kan i'tamara ilahay baa ihi wa'tamiruu baynakum bimacruuf ka wada tashada macnaa carruurtii markuu la hadlayay raggii dumarkii isfuray marka itamara waa wada tashaday wey adaa lagaa tashanaya laakiin kolka mujaradkiisa loo baydho ficilkaasi waa masiidkiye waxa uu noqdaa amara waa noqdaa amara marka faaciladiisa la eego amara wuu shirqoolay iyo amara wuu faray iyo amara madax buu ka dhigay iyo amira shay-u shaygiibaa weynaaday iyo i'tamara waa shiray intaba uu noqdaa yani waa kii markaas maziidkaa wey war meesha iskaga cararay buu ihi warkii waan hayaa xaqiiqadaana ku soo gaadhsiiye dee qofka muslimka aana in walaalkiisa kale u naseexeeyo aanu hoojinin oo aanu ku farxin waxa lala maagan yahay waa midho waajiba weeye saxaabigii wuxuu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dayca iyo heshiis wuxuu igula galay annusxi likulli muslim qof kastoo muslimaba inaan u naseexeeyo aan la taliyo fakharaja markaa nebi muuse isagoo dee taladii qaatay waa ka baxay minhaa magaaladii khaa'ifan isagoo cabsanayo iyo taraqabu sugaya waxa dhici doona baa la daymoonaya qaala markaa wuxuu yihi rabbi ilaahaygiiow najinii iga badbaadi min alqowmi aldaalimiin ilaahay ow kuwan daalimiintaa iga nabadgeli oo qofku marka uu yaabo cidda uu u cararayo cuskanayo ee uu miciin bidaya waa ilaahiisa ee uu wixii uu ka cabsanayo o dhan ka magangelayo walamaa tawajaha buu laha marka masar buu kasoo lugeynaya xijaaz waqooyigeedana waa kusoo socdaa waa masaafo dheer wey walamaa tawajaha markii uu usoo jihaystay tilqaaa madyan meesha madyan la idhaahdo waa sacuudiga waqooyigiise markii uusoo jihaystay qaala wuxuu ihi casaa rabbi ilaahaygu waxa uu xaqiiqo ku yahay an yahdinii inuu igu hago oo igu jiheeyo sawaaa sabiil jidka toosan ee safarkayga u toosan ee nabadgelyadayda u toosan ee hanuunkayga iyo hagaagayga u toosan ilaahayga saasaan ka rajaynayaabuu sidii baana ilaahay u hagay oo halkii uu ka soo ambaqaaday marka dambe ee muddada dheer uu deganaa halkuu alla ku hagayde walamaa warada maaa madyana buu ilahay kolkii uu ku soo arooray meesha madyan laydhaa biyaheeda ceelkii madyan oo dad iyo dunyaba ka cabayaan meesha madyan la idhaahdo ayuu ku soo arooray markuu ku soo arooray wajada calayhi waxa uu ka helay ummatan dad min annaasi ka mid a koox dad ah ayuu helay yasquuna xoolahooday waraabinayaan waana cabayaan wa wajada wuxuu helay min duunihim xaggooda soke meel dadkaa ka sokaysa imra'atayni laba haweena ayuu kula kulmay taduudaani waabinaya oo celcelinaya xoolahoodii xoolahoodii celinaya noocay doonayaan xoolahaasi aad marka dawdku waa xoolaha marka ceelka laga celiyo waana horitaanka oo kale sida dee markaa lasoo horayo ee ceelka loo horayo waa adiga arkadoo waktiga ay xooluhu ugu dhib badan yihin e ugu rafaad badan yihin wey iyagoo biyihii arkayo laga celinayo taduudaani qaala markaa wuxuu ihi maa khatbukuma arrinkiinu muxuu yahay khadbigu arrinka weyn dadkan biyihii xoolaha waraabinaya iyo labadan dumarahe iyagu xoolaha u qaabilsanun inay hor joogaan horma ka soconaysaana aanay jirin xoolihii lama kala horayo laakiin waa la hor taagan yahay marka arrinkooda si gaara u midhacsaday qaala taa waxay idhahdeen laa nasqii waraabin mayno wasaqa waa mucadday noqonaysa laa nasqii waraabin mayno xataa yusdira aricaa xataa yusdira ilaa ay fuliyaan arricaau dadkan xoola raaca ahi jeeroo xoolahooda ay fuliyaan annagu waxba waraabin mayno kuwa yaga ama laa nasqii xataa yastura aricaau yastura arricaau yustira iyo yastura labadaba quraada sabcadi u akhriyayaan marka yustira waxa weeyaan mucaddi yustira arricaau mawaashiihim kuwan xoola raacatadii jeeray xoolahooda fuliyaan yastura haddii la yidhaahdana jeeray iyagu fulaan dabcan waxay la fulayaan dee markay xoolahooda waraabsadaan annagu waktiga dadkani fulaan un baanu geli karnaabayda raggan ajaanibta ikhtilaadkooda iyo u awood sheegashadooda iyo ila weligoodba dadku ceelka waa la iska riixi jireen soomaalidu markay ka warramaya nin gabadha toolmoonidooda iyo awoodooda ayaa waxay odhan jireen inankay dhasho ceelka laga riixi maayo macnaha inan wuxuu noqonayaa xoog badan buu noqonayaa mudakara dabeedna dadkaa baase isriixaya dee ugu tegi mayna bay leeyihin wa abunaa shaykhun kabiir aabbahayana waa oday weyn shaykhii xagga da-da ahaa weye shaykun kabiir oday weyn baa nalalay marka haddii aada dumartiin maxaa rag meesha usoo geli waaydey bay jawaab u tahy arrinku kolku halkaa marayo muuse waa u damqaday dumarkaa iyaga ah jaanibkii ixsaanka inkastoo dee rafaad badani uu soo maray sida hadalkiisa ka muuqanaysa haddana wuu u damqaday iyadoo taa aada ka arkayso inaanay kakanaan ka ahayn waktigii uu lahaa qaala law ittakhadta qaala law shi'ta laittakhadta calayhi ajran markii uu gidaarka khadir hagaajiyey buu haddaad doonaysa mushqaayad baad ka yeelan lahayd halkan marka dee ixsaankuu ku waday khadir muusena cadaaladuu eegayay laakiin muuse bilaa cadaalad bilaa ixsaan mu ahayna isaga laftiisi waa kan oo ixsaankii uu ku soconaya ee qoladaasi see u dhaqmeen bay ahayd in cadaaladda lagula dhaqmo u arkayay inay ku munaasibaay ixsaankiibuu ku soconaya fasaqaa lahumaa buu laha wuu u waraabiyey xoolihii noocay doonayaan ha ahaadeen ma geel bay ahaayeen ma ari bay ahaan ma looda midkay doonayaan ha ahaadeen wuu u waraabiyey isagoon waxba ku xidhin uma tawallaa wuxuu u jeeseeray wuxuu u dhaqaajiyey ilaa dilli harkii faqaala markaasuu calaamcalayo waxau ihi rabbi ilaahaygiiyow limaa anzalta ilaya wixii aada ii soo dejisay ee aada iigu tala gashay oo min khayrin arsaaqad iyo cunno ah faqiir maanta waan u baahnahay wy waxaa halkaa ka muuqanaya marka inuu diifaysan yahay oo dee rasuul ambiyada ka mid ah waktiga uu baryayo ilaahay inuu baahi tiro waxa weeyaan inuu aada u duruufaysan yahay iyadoo runtii taasi ay ka muuqanaysa imtixaanka ambiyada ilaahay soo maraya iyo dee heerka uu gaadhsiisan yahay muddo dheer buu soo socday sida ibnu cabaas uu tilmaamayo laga yaabaa inuu kabalaan ku socday caleenta dhirka soo cunayay siduu nebi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam caloosha iskaga xidhi jiray beerka wuu iskaga xidhayay dhagaxa u qaboojiya innaguna inagoo dibiro ayaynu leenahay waa gaajo macluul rasuulkaasi sidaasuu leeyahay ilaahay buu baryay kolka inuu siiyo wixii uu markaa arsaaqad loogu talagalay halkiisiibuu dabeetana iska jiibsaday waajibkiisiina wuu gutay isagoo xaalad saa ku tahay fajaat xoolihii dabcan way fuleen hablihii aabbahood bay u geeyeen xoolihii ay fuliyeen aabbahaasi kumuu ahaa culimo badan waa shucayb bay leeyihin oo qur-aanku inta badan markuu qisada shucayb tilmaamaa qisada nebi muusena la tilmaama isku xigidda ay isku xigeen waa laga yaabaa in uu shucayb ahaa laakiin daliil gaaroo sheegaya inuu shucayb ahaa ma jiro a'imada qaarkoodna waxay idhaahdaan shucayb inaanu ahayn bay u dhowdahay oo dee dadkan shucayb haddii dee cidi un rumaysay dee hablihiisii ari keli xoolahan laguma eege ee cid u waraabisa unbaa ka soo bixi lahayd meesha waxaa ka muuqatay in aan dee cidi raacsanayn fa jaa-at waxaa timid buu laha yidhi ixdaahumaa labadii hablood midkood ayaa u timid muuseo soo gaadhay tamshi iyadoo soconaysa cala istixyaain maca istixyaa iyadoo gaashaaman oo shaaximan oo si fiican u soconaysa ayay timid odayga lama sheegin goobta lama sheegin waktiga lama sheegin inanta magaceeda lama sheegin laakiin maxaa la sheegay kayfiyadii midhka uu qur-aanku taariikhda ka dhigo hoosta ka calaamadiya waxa weeyaan cala istixyaa xishoodka inantaa ogabay xishoodku waa iimaanku ka midi makhluuq oo dhan wuu ku wanaagsan yahay ragga wuu ku wanaagsan yahay dumarka wuu ku wanaagsan laakiin dumarku kusii fiican yahay alxayaau min aliimaan cala istixyaa markii xishood la waayeyna dee waa adiga arkay waxa ka dhacay dumarkii halka ay marayaan iyo foolxumada dadkii maqal iyo muuqaalba ka soo baxday cala istixyaa markuu ibnu cabaas fasiraya waxa uu leeyahay may ahayn mid baala daymood badanoo sii orod badanoo soo orod badane waxay ahayd mid si degan oo mudakar ah oo marwanimaa u soconaysa qaalat markaa waxay tidhi inna abii yadcuuka aabbahay wuu ku yeedhayaa liyejziyaka si uu kaaga abaaliyo ajra maa saqayta lana waraabintii xoolaha addoon waraabisay si uu mushqaayadeedii kuu siiyo kuugu abaaliyo marka fidradu saasay keenaysaa hal jazaa lixsaan ila lixsaan man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuh nebigu cidda wanaag idiin samaysa wanaag u sameeya buu leeyahy sidaasaa dabeedna loo soo jeediyey kolkii uu arkay cid wanaagsan oo dugsan karo garabsan kara halkan cidlada waxba ka guri maayo dabeedna waa dhaqaajiyo waa aqbalay rubama aanu adduunba doonaynin iyo ajri toone ilaa horaba ugumuu xidhine dee wehel buu maanta u baahan yahay falamaa jaa-ahu kolkii uu yimi odaygii dhalay hablahan shucayb badhe waqasa calayhi alqasas waa halka suuradda loogu magac daray waqasa calayhi uga warramay alqasasa warkiisii iyo sheekadii qaala markaa waxa uu yidhi shucayb baa ku yidhi laa takhafa cabsan najawta min alqowmi aldaalimiin waad ka nabad gashay dulmi falayaashii saalix wanaagsan oo awliyada ilaahay ka mida inuu iyadaa muuqanaysa ducadii in loo aqbalo u sheegay qaala rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin ayahay ducadii isaguna jawaabtiibuu siiyo waxau ihi najawta min alqowmi aldaalimiin sidaasay tahay oo qofka hargaha looma sii tuuro lama baceeyo dejin baa lagu sameeyaa qalbigiisaa la dejiyaa si aan idminaanku uga lumin muuse reerkiibuu ka mid noqday waa agdegay dabeedna hablihii mid kamida baa tirawday qaalat waxay tidhi ixdaahumaa mid kamida hablihii tay doonaysa haata tii yarayd iyo tii weyneyd mid kasta يا أبا تستأجره أبا شقصي بيت أبا شقصي إن خير من قف وحأو خير بدن استأجرت إذا شقصي سوى حأو ناكسن عوفي عن القوي الأمين القوي كأود بدن الأمين إيه وحلقو آمين كربيت إن أقون يأود يأمان له كاسا عوفي عن بركالكا وحكب موقنية إن أنتو إن أي عاشقضي موسى هر rag iyo dumar si rag wuxuu caashiqmay la dumarkuna wuxuu caashiqaanay wanaag fiican inay qofku baadi doonto qofkii dhaqi lahaa caruurteeda ee aabba u noqon lahaa sidii caruurteeda dhaqi lahaa waanay dhacaysa waktigii salafki ceebna maaha laakiin innaga waxaa malaha ceeba gabadh wax jeclaatee waxaan leeyahay ta wax diida ayaa ammaana ta wax jeclaatay inay nin wanaagsan jeclaato oo ahlu diin oo dee مواصفات قالهنا waxa la yiraahdo ku ordaysaa ku qadimaantay dad la yaabeen macna waxa kala ka muuqanaya halkan cid shaqo loo diranayo sifaatka lagu xulanayo inay kamid tahay awooda uu leeyahay shaqadan iyo amaanada maxay ka aragtay awoodiisa iyo amaanadiisa culimada waa kuwa qaarkood kutubada ku qoray ilaada dee qofka saacad ku garan weyda sanad kuma garatid baa leeyahay inantan dee qof il dheer baa heebo fatanadii aabaheed wadatay iyo baraarugsanaantiisii dee ilaan ambiyada ilahay wuxuu ka dhigaa dadka ugu fariidsanay markaa waxay egtay shaqadiisii iyo howlkarnimadiisii iyo laba waa muusoo qawi ahaaye ammaanadana dee ninka intaa inan ay soo wada socdeen ee aan waxba odhanin aan waxba ku darsanin in uu aamin yahayna intaasay kala baxday halkaa wuxuu ka arkay aabaheed inay inantani inankan calmatay buu arkay isla markaana jilib xidh ay doonayso jilib xidhka malaa dhalinyaradu ma yaqaanaane berigii hore waxaa marka nin caalimo ama qur-aanka aada u yaqaanaa uu beel u yimaado ayaa waxaa la jeclaysan jiray qur-aankiisa iyo cilmigiisa iyo siduu dadka wax u fahamsiinayo dabeedna waxaa la odhan jiray war sheekha ha lainoo jilib xidho jilib xidhkaasna waa in inanna loo guuriyo aqalabadariyaalaana loo dhiso xoolihiina loogu qoofalo markaasuu dabeetana diinta dadka ku baraya oo jilib xidhka waa kaas marka muuse in la jilib xidho inantani doonaysaa layrkaa cagaaran bay soo shidatay aabaheedna wuu la fahmay ficlanna waktiga ay dumarku arrimahan oo kale ku jiraan waa arrin iska xasaasiya way muujisanayaan laakiin ma caddaynayaan siba markay inan tahay waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam carmashu waa in codkeeda la helaa marka loo guurinayo cid loo guurinayo laakiin inanta idnuha sukuutuha fasaxeedu waa aamuskeeda buuri waa ka shaafici markaa qaacido sameeye ah laa yunsabu lisaakitin qowlun walaakina sukuuta fii macrad alxaajati ila albayaani bayaanu laa yunsabu lisaakitin qowlun qaybta hore qaacidada waxay carmashay khusaynaysa oo qofkan aamusay cod looma nisbaynayo maadaama cod laga doonayo laakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan meel hadal looga baahan yahay hadduu qofku aamuso waa warcad weeye waxyarkaasaa lagu qaadaya aamusana joogo codkiisu ahaa marka sidaasay tahay inantii wuu arkay inay ku turqatoy doonayso dabeedna wuxuu isku daray inuu codsigeedii labada dhan lahaa mafhuum iyo manduuqbu codsigeedu lahaa mid manduuqo ay ku dhawaaqdo inanka in shaqo la siiyo iyo mid laga fahmayo iyadana in lagu meeleeyo ah labadiiba wuu ku howlgeliyey markaa muuse qaala dabeetana wuxuu uhi innii uriiddu waxaan doonayaa muuse an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya haatayni labadayda hablood ee kuwan ah middood ixdabnataya labadayda hablood middood haatayni ee kuwana mid ka mid a ma tii yarayd bayd mise tii weyne maxaa ku tacalluqa inagu ma odhanayno in la isdhaafiyaa ma banaana soomaalidun baa idhaahdee ta yare hadday calaf hesho saddexda u yari waa la guurin oo lagu xidhi maayo kuwa haweyn oo lama odhanayo kuwa haweyn baa moroojabay oo yaan la dhaafin taw yarba ha ahaatee mid buu midun buu isagu sheegay saasaanay ti calaa an taajuranii in aada ii shaqayso thamaaniya xijajin sideed sannadood sideed sannadoodba waad hawlgeli marka waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa marka zawaaj iyo guur ay noqoto inanta raqbadeeda iyo rabitaankeeda in la tixgeliyo waalidka waa la eegayaa idankiisa iyo ogolaanshihiisa inantana waa la eegayaa laakiin lama afduubayo lamana ijbaarayo waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa meherka inuu noqon karo manfaca waana sida dee sharcigeenuba qabo wey manfaca taasoo macnaheedu uu yahay sida uu maal u noqdo meherku ayuu u noqon karaa wax dheefa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nin buu ugu guuriyey qur-aanka intuu xafisay inuu gabadha baro wazawijukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugu guurinayaa gabadha qur-aanka intaad taqaan inaad barto ama luqad dhe cilmi iyo wax farsamaha oo qofku uu yaqaano inuu gabadha baro dabeedna meherkii manfacadaha noqdo marka xoolahan uu raacayo manfacada kasoo baxaysa ayaa meher noqonaysa saasuu ku howlgelayaa nebi muuse waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa waxaa la yidhaahdo shaqadu inaan ahayn wax la fududaysan karo oo aan la odhan karin dee nebi ilaahay bu ahaa muxuu qawsaar u noqday ama ciidan u noqday waxaa ka xun isagoo cid bani aadama gacmaha hoos dhigta oo dawarsada rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaabuu tilmaamayay inay kooras kusoo gelayaan ambiyadu xoolaha raacidooda maadaamuu arigu yahay wax aada u farhara badan oo mid goosmo iyo mid meel gala iyo mid xoolo kale ku darma dadkuna noocaas u farara uleeya la hogaaminaya dabeetana cidda xoolahan xamishay iyo ariga sidan u daciifkaah raafyaraha kalaa dadkan isku wadi kara fararaha leh sii jeeda soo jeeda idan markaa shaqaduna inay runtii tixgelinteeda leedahay ayaa qisadu ay muujinaysa nabigana waxau ihi fain atmamta cashran haddii aad toban dhamaystirto fa min cindika waa agtaada ixsaan ka yimi anigu sideed baa shuruudutay laakiin toban sano haddaad xoolahan raacdo waa samafalaad samaysa wamaa uriidu ma doonaya an ashuqa calayk inaan ku dhibo ma doonayo oon ku kadeedo ee hawsha ma kari karaysa satajidunii waad heli doontaa buu markaa muuse ku jawaabay satajidunii buu markaa yidhi saalix waxaan leeyahay shucayb in sha allahu hadduu ilaahay doono min asaalixiin kuwa wanaagsan baan adigu heliyo muddadaa dheer ee aynu wada hawlgeli doono ku xumayn maayo buui dadku had iyo jeer ixtikaak baa jira oo dadkan shaqadu dhexdooda ay ka socotaa isku dhac baa ka yimaada laba qof oo hawl isla qabtoo badsada o dhan marka haddii ilaahay uu doono arrinkuu hagaagi doonaa buuli dadka salaax iyo wanaag ku wada socda ayaynu noqon doonaa nabiga ilaha wey in uriidu ila alislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqi ila billah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib qaala markaa nebi muuse waa ka jawaabay caqadkii iyo heshiiskii oo wuxuu ihi daalika kaasi baynii wa baynak adiga iyo anigu inoo dhexeeya heshiiskaasi sidaa darteed baa islaamku u tixgeliyaa wixii cuquuda iyo heshiisyaa in uu noqdo qowl iyo qoraal sida aayatu daynaynu kusoo marnay suurat lbaqara aakhirkeeda qowl iyo qoraal laakiin ila sahanuun iyo isuniyooduun iyo isla eegid iyo isagfariisi maaha dee hiiba kumaan odhan haaba kumaan odhana hiibaa ku ayaan ku yidhi baa kasoo bixi doonta marka waa in qawlku uu caddaadaa warku waa inuu caddaadaa daalika baynii wa baynak heshiiskaasaa dhaca ayama lajalaynu labada muddotooda qadaytu aan dhammaystiro falaa cudwaana calay nacaybshiyo colaadi ma jirto haddaan sideedda dhammaystiro iyo haddaan tobanka dhammaystiro mar layba layma qabsan doono wallahu calaa maa naquulu wallahu ilaahayna calaa maa naquulu waxaynu leenahay wakiil mid xafiid oo ilaalinaya wey ilaahay bay markhaati gashadeen arrinkiina way sii adkeeyeen sidaasuu dabeedna ku howlgalay imtixaankaasuu soo maray muddadaa dheer buu halkaa kusoo qaatay kollayna dee waa saaxibu alixsaan min almuxsiniin wuxuu dhammaystirayaa muddadii dheeray inantiina xaaskiisii wey waxaa bilaabmay kolka in la diyaariyo oo meeshii uu ka yimi iyo kuwii soo mastaafuriyey xaggoodii gurmad uu galo dadkii mustadcafiinta ahaana uu ka dhiciyo cadaaladii uu ummaddii gaadhsiiyo gudcurkii uu kala dagaalamo masar lagu afuufayo faraacyadu ay ka wadeen wuu anbabaxay markaa madyan buu kasoo anbabaxay falamaa qadaa muuse alajala buu ilaha yidhi markuu muuse waktigii dhameeyey dabcan kii dheeraaba dheh wa saara biahli uu ehelkiisii la socday oo xaaskiisii buu soo kaxay aanase wuxuu dareemay min jaanibi duur buurta duurusiina laydhaa dhinaceeda naaran dab iyo iftiin ka baxay u arkay qaala liahlihi wuxuu ku yidhi xaaskiisii umkusuu sii jooga halkan innii aanastu naaran dab baan dareemay lacallii aatiikum waxaan mudnahay inaan idinkala imaado minhaa dabkaa bikhabarin war biyo waddada cidina tusisa aw jadwatin min annaar ama qori xuladahoo aynu baxaya lacallakum tasdaluun lacallakum tastadfi'uun si aa u dugsataan oo aynu u shidanno ama qabowga waxaynu ka shidanna aynu ka soo heli ama waddada cidina tusisa warkeed halkaa dab baa ka baxaya qofkuna markuu socdaaliya wuu jecelaya meeshii sanqariiyo iftiin uu ka baxayo falamaa ataahaa kolkii uu yimi meeshii iftiinkii nuudiya waa loo dhawaaqay min shaati ilwaadi alayman dhinaca dooxa midig dhinaca midig baa looga dhawaaqay fi lbuqcati almubaaraka goobtii barakaystayd baa looga dhawaaqay ee lalahaa kabaa iska bixi min ashajarati geeda xaggeeda halkaasoo iftiinku uga baxayaa looga dhawaaqay ay yaa muusa buu ilahay ay yaa muusa muusow innii anugu ana allaahu rabu lcaalamiin waa anigii caalamiintao dhan rabbiga u ahaabaa ilahay ilaahay baa isogeysiiyey isuna sheegay si toosana ula hadlay goobtaana ku casuumay una waxyoonaya wuu gartay kolka ilaahay in uu goobtan kula faqayo waa kaliimullah nuurkii ilaahay in uu arkay ayuu ogaaday dabeedna waaba la diyaariyeyba seminaarkii iyo tababarkii uu qaadan lahay risaaladana waa loo furay iyo mucjizaadkii uu ku howlgalayo alla wuxuu uhi wa an alqi casaak ushaada sidaa u tuur falamaa ra'ahaa kolkii uu arkay qisada in badan bay waynu iska dareerinay in badan bay soo noqnoqotay kolkuu arkay tahtadu iyadoo laba kacaysa oo sidaa u hinqanaysa oo boodaysa kaannahaa jaannun la moodo maskiisa fudud way buurantay laakiin sida maska fudud bay u dheeraynaysa wallaa mudbiran uu dhaqaajiyey isagoo sii daba jeediya walam yucaqib ma soo noqon yaa muusa buu ilahay yihi aqbil walaa takhaf soo jeeso ha cabsanin inaka min alaaminiin waxaad ka mid tahay kuwa aan waxba gaadhayn cabsanin aamin baa tahay ma waxaan laga cabsanin baa ul aada sidatayoo dabeetana abeeso miciyo dheer oo sidaa isu kala guraysa oo sunteeda aada ka baqaysa noqotay cajaa'ib la weeye cabsidii insaanka iskaga abuurnay ayaa qabatay muuse mucjiso labaad baa ilaahay uu ku tababaro wuxuu ihi usluk yadaka fii jaybik gacantaada jeefkaaga geli kilinkilada hoosteeda gacanta midig geli takhruj baydaa iyadoo iftiimaysay soo bixi min hayri suu-in baras iyo xumaan la-aanteed wadmum ilayk waxaad xaggaaga usoo dhoweysaa ood usoo jiidaa janaaxaka baalkaaga gacmahaaga wey min arahbi cabsi awgeed cabsida ku haysaana siday kaaga ba-aysaa waxa weeye baalashaada ila gacmu waa baalaleh inaad sidaa isugu soo qabato gacmihii aad kolkii hore sidaa tidhi amaad dee saa u dhaqdhaqaasinaysa uun isku soo dhaji taasaa waxay noqonaysaa wixii kaa burushaynaya kaa buufinaya cabsida ilahay siduu doona wuxu tagsiiya gacantii sidan ay ku iftiimtay ushiina sidan ay ku dhaqaasay cabsida ku haysaana sidanay kaaga ba-aysaabade wadmum ilayka janaaxak baalkaaga macnaha gacantaada xaggaaga usoo celi min arahbi cabsida ku haysaa awgeed usoo celi hakaa badan fadalika kuwaasi burhaanaani min rabbik waa laba mucjiso ilaahaaga xaggiisa ka yimi waa usha iyo gacanta ilaa fircawna waa malay fircoon iyo qoladiisiiba xaggooda ula kici innahum kaanuu qawman faasiqiin waxay noqdeen qolyo alla ka fogaaday oo mudan in loo gurmado wax la gaadhsiiyo intaasaa loo dhiibay ilaahay baa si toosa ula hadlay ammaanadii cuslayd baa loo ayaa loo xambaariyey halkuu ka yimi iyo islaamtuu watay iyo wararkii o dhan lama gelin hadduu doono halkeedaasuu kaga tegey soo nebi muuseba calayhi salaam ee nebi ibraahimba isaguba dee kacbadu dhigay ambiye ilaahay beedo ilaahay baa u kafaalo qaaday marka ammaanada iyo xilku sida ugu culus yahay rususha ayaad arkaysa ta muhiimadda la siinayaana wata qaala markaa waxau ihi ilaahay suu cabanaya rabbi innii qataltu minhum nafsan ilaahay qof baan ka dilay fa akhaafu an yaqtuluun inay igu araan ay dilaan baan ka baqaya wa akhii haaruunu walaalkay haaruun huwa afsaxu minii lisaanan xagga carabka waa iga furfuran yihi waa iga aftahansan yahay maadaam de isaguu jalaq lahaa fa arsilhu malagga u dir ama fa arsilhu dir haaruun maciya aniga i raacin rid-an isagoo garab iyo gaashaani ah yusadiqunii wuu ii jiirin ila qosolahi limaad leh marka arrinku keli uu kaa helay iyo waa runtii waa sida ah cid kuu jiibisa marka aada hesho oo markaa kaaga rida labadu way kala duwan yihiin marka gaashaanna wuu ii noqonaya waanu ii rumaynaya waana codsaday waa ergo walaal walaalkii u galo tii ugu qiimo badnayd maadaama rasuul laga dhigoo loo aqbalay innii akhaafu an yukadibuun ilaahay inay beeniyaan ayaan ka baqayaa buu xabashadiisoo dhan buu ilaahay u qadinaya ilaahay siduu doonaha ugu habeeyo qaala ilaahay baa yidhi sanashuddu waanu adkayn doonaa cadudaka cududaada biakhiika walaalkaabaanu kuugu adkayn doonaa akhaaka akhaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaaxi ninkii carabkaa wuxuu laa war walaalka walaalkaa ka warhay inaan walaal lahayn wuxuu ka dhigan yahay waralla dagaal u socda buy waa walaalka miyirka qabee iimaan iyo islaamnimo ah ku walaalowdeen kaasaa garaba cadudak cududaadaanu ku adkayn doonaa walaalkaa walaalkaa baan cududaada ku adkayn doonaa ilaa cududda xooggay ka turjumaysa wanajcalu lakumaa waxaanu idin yeeli doonaa suldaanan awood falaa yasiluuna ilaykumaa waxba idin soo gaadhsiin maayaan biaayaatina idhabaa biaayaatina aayadaha iyaga la taga antumaa idinka waman itabacakumaa iyo cidda idin raacdaa alghaalibuun waxaad tihiin kuwo xoog badanaya oo aan cidi ciirin doonin ayaa tihiin saasaa loo ballan qaaday ilaahayna wuu hirgeliyo waxay noqdeen iyaga iyo ciddii raacday kuwii haalibiintaha wallahu aclam